بسم الlh y طyب بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أmا بعد qال الحافظ أحمد بن أبوالفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى فالqسم الأول وهو الطعن بkdب الراawي في الxadيiث النbوي هuوa الmوضوع falqismu qeybka alأwl hore wahuwa qeybkaas waxa uu yahay aلطacnu durid bikadibi الraawi raawiga beentiisa in lagu duro darteed fi lxadiiثi ou ku been sheego xadiidka dhexdiisa annabawiyi nebiga loo nisbeeyey huwa اlmowduucu weeyaan kaas ayb mowduuc ayaa la yidhaha wاlxukmu xugun calayhi korkiisa bilwadci lagu xukumo bilwadci wadci inamaa huwa wuxuu ahaanayaa isagu un biariiqi dani اlgaalibi dani gaaliba ariiqiis ayb yacni qaci ma noqonayo waa dani gaalib ah sababtu waa maxay ninkan nebiga ka been abuurto ee mararka qaar inuu run iska sheega waa dhacdaa sooma halaalkoo mar ayb marka markaan leenahay xadiid ninkan maadaama uu nebigu ka been abuurto xadiidkiisu waa mowduuc macnuhu waxaa weeyaan daniga haalibkaa sidaas waay daniga haalibkaana waa lagu camal falaa daniga haalibka waa macmuulun bihi waa lagu camal falaya waayahay wاlxukmu calayhi biاlwadci wاlxukmu xukm biاlwadci lagu xukumo calayhi korkiisa inamaa huwa wax kale maahana isagu biطariiqi الdani waa dani jidkiis unbuu ku imaanaya algaalibi danigaaso algaalibi gaalibka ah daniga gaalibka waa jaanibka oo wujuudka ayaa aada u raajaxsan ee ixtimaal yar oo inaynan sidaa ahaynna waa iska dhici kartaa ixtimaalkaas yar loo fadhin maayo laa bilqadci qadci maya qadci iyo dani hore usoo baratay id cilo ee qad yasduqu lkaduubu been badanaha inuu run sheegaa la arkaa laakina liahli اlcilmi ahlu dadka cilmiga ule bilxadiidi xadiidka malakatan ayaa ayay leeyihiin laakin liahli اlcilmi ahlu cilmiga waxaa usugnaaday bilxadiidi laakina liahli اlcilmi bilxadiidi waxaa usugnaaday malakatan malako malakada oo qawiyatan xoog badan taas oo yumayizuuna bihaa iyada ay ku soocayaan daalika kaagaas waxyaabaha ay ku kala saaran karaan oo ahlu cilmigu malaka waxay leeyihiin ay ku kala garan karaan warka nebiga iyo war kale oo ninku haddii uu muddo dheer wixii uu mumaaraseeyo uu muddo dheer ku dhex jiro wuu garan karaa wixii dadka hadalladooda adigu nin aada konton sano warkiisa ku dhex jirtood la joogtay un warkiisa warka kale waa ka aqooneysaan bal xataa dadka culimada oo kutubta aada u mudaalacaysto waxay kala garan karaan siyaaqada dahabi iyo siyaaqada ibnu taymiya waa kala saari karaan ayb markay badsadeen badsadeen ay la jaaliseen waa ku kala garan karaa ibnu xajar qaabku wax u naqdiyey ninkii aada u akriyey waa garan karaa oo waxuu dhihi karaa war naqdigan warkan warka ibnu xajar waa u eegyahay ee warkan warka ibnu xajar uma eka wainamaa yaquumu bidalika kaagaa waxaa ugu istaagaya minhum xaal ou iyaga ka mid yahay man axad yakuunu dilaacuhu idilaaciisu ou ahaanayo taaman mid dhammaystiran arrintaa waxaa ugu istaagi kara marka nin idilaaciisu taam yahay wadihnuhu dihnigiisuna haaqiban inuu yahay yacni mid ah oo yacni macaarifta iyo waxaa ka dhex baxayo ayb wafahmuhu fahamkiisuna qawiyan ou xoog badan yahay wa macrifatuhu aqoontiisa bilqaraa-ini oo ku garanaya qaraa-in addaalati tusayso calaa dalika kaagaasna ee mutamakinatan ay tahay mid aada yacnii u tamakuntay ayb hadda halkan marka wuxuu kaga soo baxay marka la leeyahay xadiidkan waa mowduuc liajli nin nebiga xadiidkiisa ka been abuurtaa ku jiro waa dani qaalib ee qaci maaha waxaana garan karo culimada marka aada tamakunka u leh waqad yucrafu in la gartaa la arkaa alwadcu xadiidka been abuurashada nebiga lagu been abuurtaa biiqraari waadicihi in lagu gartaa la arkaa ninka isaga yacni dejiyey xadiidka oo ku been abuurtay qirashadiisa ninkii baaba yidhi anigu nebigan ku been abuurtay waa towbad keenay ama isagoon waxba towbad keenin ayuu leeyahay nebiganba ku been abuurtaa aniga walciyaadu billaahi ayb qaala bnu daqiiqi اlciid marka waxyaabaha mowduuca lagu gartaa waxaa ka mida biiqraari waadicihi waadici ninkii xadiidkaa nebiga kaga been abuurtay inuu qirtaba ayb iqraarkiisa ma la qaban karaa waa ninkan waaba beenlow been awalow beenlow aha qirashadan inuu ku been sheegayo sooma dhici karto iyada lafteeda waa danni qaaliban qaala ibnu daqiiqi اlciid ibnu daqiiqi اlciid waxa uu yidhi kitaabkiisa aliqtiraax fii bayaani اlisطilaax buu warkan ku yidhi iqtiraaxu marka waa kitaab musطalaxa weliba wuxuu leeyahay alxaafid alciraaqi ayaa nadmi ka sameeyey ayb nadmi ayuu ka sameeyey ayb qaala ibnu daqiiqi اlciid ibnu daqiiqi اlciid waxa uu yidhi laakin laa yuqdacu la goyn maayo bidalika arrinka qaci maaha arrintaa lafteeda lixtimaali an yakuuna inuu ahaanayo suurtagalnimadeeda kadaba inuu been ku sheegay fii dalika aliqraari iqraarkaa laftiisa inuu been ku sheegaa suuragal ah saas darteed marka waa danni qaalibe qaci maaha lafteeda wa fahima minhu bacduhum qaarkood waxay ka fahmeen annahu laa yucmalu bidalika inaan lagu camalfalaynin iqraa bidalika aliqraari iqraarkaa inaan lagu camalfalaynin aslan sidiisaba bacdigaana marka waa dahabi ayb imaamu dahabi buu u jeedaayo muuqidada ayuu sidaa ku leeyahay ayb wa fahima minhu bacduhum qaarkood waxay ka fahmeen warkiisa annahu laa yucmalu inaan lagu camalfalaynin bidalika kaagaas aliqraari iqraarka ah aslan sidiisa walaysa dalika muraadahu alxaafid ibnu daqiiq ilciid muraadkiisu sidaa ma ahan laakin laguma camalfalaayo kama wado ee keliya wuxuu ka wadaa qaci maaha bis ayb wa inamaa nafa alqaطca wuxuu anfiyey qaciga un bidalika kaagaa lagu yacnii iqraarkaas in lagu qaciyo ayuu anfiyey walaa yalzamu ma ka dhalanayso min nafyi lqaطci qaci anfintiisna nafyu lxukmi xukunka in la diida ka dhalan mayso leanna xukunku danni qaaliba waa ku dhismaa lianna alxukma maxaa yeelay xukunku yaqacu waa dhacaa bidanni algaalibi buu ku dhacaa wa huwa hunaa kadalika waana isagu meeshan sidan wahay sidaas weeyaan walowlaa dalika kaagaas haddii lala yahay lamaa saaqa ma bannaanaadeenba qatlu lmuqiri midka qirto bilqatli dilka kan qiranayo walaa rajmu almuctarifi qofka qirtay bizinaa zinada qirtay rajmigiisuna yacni ma bannaanaadeen lixtimaali an yakuunaa suurtagalnimada inay ahaadaan kaadibayni kuwa been sheegayo fii mactarafaa bihi waxay qirteen yacni haddii baabkaa la furo wuxuu leeyahy ninkii zino qirtana lama xadeen ninkii waxbaan dilay ee hallay qisaaso dhahana lama qisaaseen sababtoo ah waxaa suurtagal ah inuu been sheegayaa la dhihi lahaa wamin alqaraa'ini qaraa-intii waxaa ka mida alatii qaraa-inta oo yudraku biha lwadcu wadciga lagu garanayo qaraa-inta lagu fahmo yacni xadiidku inuu mowduuc yahay maa yu'khadu waxaa laga qaadanaya min xaali raawi raawiga xaalkiisa wax laga qaadanayo mararka qaar raawigii ma qiranaya laakiin kal iqraari oo kale wax iska ahaa jiro isaga laga fahmayo xaaladiisa kamaa waqaca sidii ay u dhacday lima'muuni bni axmed sidii u dhacday annahu dukira waxaa lagu sheegay bixadratihi meel uu joogo alkhilaafu khilaafkii baa la sheegay fii kowni اlxasani xasanulbasri samica min abi hurayrata inuu ka maqlay ahaanshihiisa owlaa mise maya fasaaqa fi lxaali markiiba wuxuu soo arooriyey uu soo kaxeeyey isnaadan isnaad buu soo kaxeeyey ila nabiyi sal ll ly slam anahu qaala inuu yihi samica alxasanu min abi hurayrata meeshii baa dood baa ka socotay xasanulbasri abu hurayre ma ka maqlay mise kama maqlin ayaa laysku haystay isla markiiba xadiidu keenay ou dhahaya nebigaaba yidhi xasanulbasri abu hurayre waa ka maqlay ee kaasoo kale marka been iska muuqata wn waayahay dadka qaar baa markay doodayaan iska jecel inay ayagu dooda yeeshaan arrintaa marka hadday ku xambaaraysa inay nebiga ka been abuurtaan xataa waa ku tuura waa kaga been abuuranaya taana marka waxaa keenaya qilat diin diinyari baa keenaysa qofkan sida uu doodayo haddii la yidhaha doodiisu meel inuu mariyo uu rabaa markaasa haddii nebigaa yidhi buu iska dhaha waa qabnaa annaga lafteenna dad badanoo noocaasa dadkan hadda joogo waa laga helaya nin baa beri wuxuu ka hadlayay masaafa waa bannaan tahay ima bannaanaa laysku hayaan markaasuu siduu u waday isagu waxbaa bannaan siduu ulahaa ulahabay waxay la gashay war aada u foolxun oo uu leeyahay nebigaaba sameeyey sal ll slam nebigaaba masaafo sameeyey waxaas wax qof ku hadla miyaa xishoonaya ama diin leh xataa intaas waxaa waaye adigu un ray doodan ku adkaw bisay kan inuu nebiga ku been abuurtay keenay marka waxyaabaha marka lagu garanaa xaalu raawi waxyaabahaasoo kale waa ka mid ayb waxaa lamida kii kale isagana markaa wuxuu arkay nin cunug yaroo oynayo u arkay oo macallinkii dugsiga uu soo garaacay markaasuu wuxuu yidhi anaa maanta kaga anaa maanta ka yaabinayo yidhi macallimiinta markaasuu wuxuu yidhi sanad intuu keenay buu qaala rasuulu llahi sal ll ly slam mucallimuu sibyaanikum shiraarukum ilmihiina kuwa qur-aanka yacni macallimiinta u ah waa kuwa idinkugu sharta badan waxyaabahaasuu sii daldalay marka ayb waxaasoo dhan marka waa qaraa in layska garanayo inay taasaa tahay mid kale baadinjaankiyaa ku baaray anaa kuu socodsiinayo yidhi mee waa istaagay marka xadiidu rakibay marka baadinjaanka fadaa'il iyo uu leeyahay baadinjaanku nooc qudaarta ka mida ninkii waa laga dhamaystay marka waxaasoo kale marka waa kal iqraari bay la mid tahay nacam kutubaha mawduucaadka iyana waa lagu sheegaa waxyaaba noocaas a ayb waayahay wakamaa waqaca sidii u dhacday liqiyaath bni ibraahim xaysu dakhala markuu galay cala almahdiyi oo usoo galay khaliifadii cabaasiga alkhaliifa alcabaasi fawajadahu wuxuu arkay yalcabu bilxamaami isagoo ku ciyaarayo qoley fasaaqa fi lxaali markiiba wuxuu soo kaxeeyey isnaadan ila nabiy sala allahu alayh waali wasalam annahu qaal laa sabaqa tartan ma jiro wax lagu tartamo ilaa fii naslin caarad maahane ilaa fii naslin caarad caaradda marka waa wixii caarad leh waayo ama ha noqoto xabad ama ha noqoto waran ama fallaar nasli waa caarad ayb ow khufin ama kuf khufkana wixii raafaf leh waayo geela ayaa loo jeedaa oo lagu tartami karaa ow xaafirin ama qoob wixii leh waa fardaha ow janaaxin buu ku daray marka iyo wixii garab leh baal baal wixii leh qoolaydii buu ka wadaa marka ninkan boqorkaa qooleyda jecel isagii buu marka ugu daray xoogaagaas fazaada fi lxadiidi xadiidkii wuxuu ku ziyaadiyey ow janaaxin garab ayuu ku ziyaadiyey facarafa almahdiyu maadigii wuxuu gartay annahu kadaba liajlihi dartiis inuu been u sheegay fa amara bidabxi lxamaami wuxuu amray in qoolaydii la gowraco qoolaydii in la gowraco ayuu amray iridaan naga xira ayb taasoo kalea marka ka mid a qisadaas wa minhaa waxaa ka mid ah maa yu'khadu wax laga qaadanayo min xaali اlmarwiyi shayga la warinayo xaalkiisa wixii laga qaada wax laga qaadanayo waxaa kaloo mawduuca waxyaabaha lagu garta ka mid ah waxyaabaha waxyaabaha mawduuca lagu gartaa waxaa ka mid a wax laga fahmayo shayga la warinayo xaalkiisa shayga la warinayo xaalkiisa naga xer naga xer marka lagu garanayo xaalu lmarwiyi kan shayga la warinayo xaalkiisa ayb yaa ka mid ah xaalulmarwiyi marka kaan yakuuna waaba inuu ahaado munaaqidan mid burinayo linasi lqur'aani qur'aanka naskiisa aw iلsunnati اlmutawaatirati ama sunno mutawaatira ah aw ilijmaaci اlqaطciyi ama ijmaac qaطci ah aw sariixi اlcaqli ama caqliga sariixa ah buu ka hor imaana waxyaabaha qaarkoodna inay mowduuc uu yahay waxaa lagu garanayaa qur-aanuu ka hor imaanayaa nasu qur'aan qur-aan buu ka hor imaanayaa iska fiiri marka yacnii waa dhici kartaa xadiid iyo qur-aan sida daahirkaa iska hor imaanayaan laakiin la jamcin karo oo qofka aan aqoon badan u lahayn usuulka iyo fiqhiga aan waxba ka fahamsanayn wuxuu leeyahay xadiidkan wuxuu ka hor imaanayaa aayad qur-aan lama qaadanayo marka ayb sida maalan wuxuu yidhi ina abii wa abaaka fi nnaar xadiidkii ahaa nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi muslimaa warinaya aabbahay iyo aabbahaba naartay ku jiraan buu ninku yidhi ninbaa marka wuxuu yidhi xadiidkan waxuuba ka hor imaanayaa aayadda qur-aanka wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuulan ayuu ka hor imaanayaa xadiidkiina muslim buu ku jiraa marka waxuu rabaa in la yidhaha xadiidkan waxba kama jira marka waa mowduuc ee sidaas sax maaha maxaa yeele aayaddu waxay lee xadiidku wuxuu sheegay ina abi abaaka wa abaaka fi nnaar naarta wuxuu ku geli karaa imtixaan aakhira xataa dad ilaa aakhira la imtixaanayo waa jiraane wuu ku geli karaa aayaddu ma dhehaysa naar lama gelaayo iyo ma dhehaysa ee aayaddu waxay tilmaamaysaa cid aan xujo ku oogmin ee lama cadaabayo ee xujada marka kani waxaa dhici karta marka nebigu uu tilmaamayo aakhiro in inta la imtixaano uu ku guul daraysto xujadii waa ku oogantay marka waxaa kaloo dhici karto inay xujadu soo gaartayba oo risaaladii nebiyullaahi ibraahim wax ka baaqi ah ay soo gaartay unan rumaynin waa suuragal ayb waxaa mararka qaar dhacdo in ay yidhaahdaan yacni bikulli basaada xadiidkan aayaduu ka hor imaanaa lama qaadanayo saas lama rabo waa in marka ahlu cilmiga dadka ahlu ijtihaadka ah iyagu ee jamcin kara aayadaha iyo axaadiidta jamcintooda in la fiiriyo dadkaasaa dhihi karo xadiidkan lalama jamcin kara aayad aayaddan qur-aan qolo dadkaasaa marka ay u furan tahay ilaa haddii qur-aanka iyo xadiidka layska hor keeno mar walbo waa halis ayb waxyaabaha marka nasul qur-aan ka hor imaanaya in lala jamcin karin qisatulqaraniiqa ka mida shalay aan sheegaya aw isunnati almutawaatirati ama sunno mutawaatiru ka hor imaanaya aw ilijmaaci ama ijmaac ijmaaci alqaciyi qaciga ahaa daniga uu meesha ka saaraya ijmaaca qaciga waa maxay waxyaabaha almacluumu min addiini bidaruura la yihaaho ayuu ka hor imaanaya xadiid maalan waxaa imaaday salaaduhu waa afar dhahaya maalan salaadaha faradku waa afar salaadood ee macluum min addiini bidaruura maxaa ah salaaduhu inay shan yihiina dheg loo dhigi maayo marka kaas aw sariix alcaqli sariix alcaqlina waa qof kasto ee caqli uu ka suurtoobo waxa caqligiisa inuu ka hor imaado sariixulcaqligan lagama wado caqli khaas ah laga hadli maayo caqliga mutakalimiinta yuunaanku ka dambeeyo ee fala falaasifada maahan caqligooda wax la sheegay leanna kaasi ayagu ayagoo ku tilmaamayo waa qadci bay berri haddana khilaafaan haddana ayaga wax ka khilaaf badan ma leh abulcabaas alqurdubi mufhimka ina abqada ina abqada arijaali cinda allahi alaladu lkhasim xadiidkaas markuu fasirayo kitaabuulcilmi fii saxiix muslim ayagoo aada u weeraraya nimanka mutakalimiinta wax ka khilaaf badanna ma leh haddana qadaayaadkeennu waxay ku leeyihin waa qadaayaad caqli oo qaci ah waayay ku leeyihin waana iskhilaafayaan caqliga la sheegaya marka kaas ma ahane waa caqliga bani aadamku qabee muctadilka an haddana waqtigii rasuulka kalaamkan maba la aqooninba asxaabtuna ma aqoonin falsafo qaraa-intuna qariinaduna alqariinatu kasmihaa baa la yihahdaa iyagu waxay leeyihin aayadahan iyo axaadiidtan waa laga leexinayaa dalaaladoodan daahirka ah ama majaaz iyo wax noocaasaa lagu tilmaamaya aaway qariinada haddii la yihaahdana waxay daldalayaan qariino qur-aanku markuu soo degay dadkii noolaa saddex boqoloo sano ka bacdi ama laba boqoloo sano kadib cilmi la bartay ayay qariino kaaga dhigayaan marka qaacidaduna waxay tahay ana alqariinata kasmihaa kasmihaa maxaa laga wadaa waa inay la muqaaranooto shaygan ay qariinada u tahay waa inay muqaarano la tahay soo ma garanin haddii aynan muqaarano la ahayn macnaheedu waxay noqonaysaa dadkani waxaynan fahmi karin awoodna aynan ulahayna loo keenay waayo taasna shaaricu waa ka nasahan yahay waxyaabahaas oo kale ayb marka iyaga caqligan ay sheegayaan caqliga laga hadlayaa un ka laga hadlayaa ma ahan kaas xaysu meel laa yaqbalu shay-un shay uunan aqbalaynin min dalika kaagaas atawiila ta'wiil uunan aqbalaynin waa in ta'wiilna aanu aqbalaynin haddii ta'wiil ou aqbalaya ma la diidayo markaas uma almarwiyu shayga la warinaya taaratan mar yaqtaricuhu waxaa ikhtiraacanayo alwaadicu ninka dejinayo ee been abuuranayaaba keensanayo mararka qaar sida samica alxasanu min abi hurayrata oo kale ninka isagaa keensaday wa taaratan marna ya'hudu wuxuu qaadanayaa min kalaami gayrihi buu ka qaadanayaa keyrkii kalaamkiisa ka bacdi salafi saalix aimada salafka warkooda qaar kamida warkooda ayuu xadiid ka dhigayaa ow amase qudamaa'i alxukamaa dadkii xikmada badnaa qudamo ee hore wararkooda ayuu sanad u rakibayaa aw ilisraa-iiliyaati ama qiso israa'iili ah buu sanad ku rakibayaa markaasuu xadiid ka dhigayaa ow amase ya'hudu wuxuu qaadanayaa xadiidan xadiid daciifa alisnaadi isnaadkiisu daciif yahay fa yurakibu lahu wuxuu u rakibayaa isnaadan isnaad isnaadka oo saxeexan saxeex ah liyurawija si uu suuqa u geliyo liyaruuja si uu suuqa u galo xadiid isnaadkiisii daciif yahay ayuu sanad u rakibayaa been ah oo dadkiisu ay dad hiqaada ay yihiin si markaa xadiidkaasi uu suuqa u geliyo oo uu u socodsiiyo rawaaj ugu sameeyo waxyaabahaas oo dhan marka way keenaan wlxaamilu lilwaadici cala alwadci maxaa ku xambaaraya marka sababta isaga u keenaysa inuu nebiga ka been abuurtaa waa maxay waalxaamilu shayga ku xambaarayo ku qaadayo lilwaadici midka wax dejinayo cala alwadci dejinta imaa cadamu diini waa diin diin la-aan ka zanaadiqati zanaadiqada oo kale dadka qaar diin xumaa u geynayso oo waxay yidhaahdeen xadiiday rakibeen in allaha ajra alkhayla ilaahay farda ayuu socodsiiyey fardihii waa dhididay dhididkaas ayuu khalaqa min nafsihi ka abuuray kaasoo kale waa zandaqaya gaalnimo waxaad samaynayo waa qof isagu markaa diinta inuu fool xumeeyo rabo xamaad ibnu salama ayayna markaas ku kabeen si loo yidhaahdo xamaad waxaanoo kale wariyaa ha laga taga si loo dhaho laakiin cid ka tagtay male ow amase halabat ljahli jahli yacnii aalib ka qaalib noqoshadiisa u keeno ka bacdi almutacabidiina mutacabidiinta dadkan marka suufiyada ah oo ama zuhaadaba ah oo aan laakiin cilmi ka warqabin oo kale qaarkood siday yeelaan waxba ma yaqaanaan jahli baa ka qaaliba wax allaale qaala rasuululahi bay iska dhahayaan walidaalika muslim muqadamadiisa waatay ku jirtay shay beenta dad ay carabkooda uga socosho badan tahay ma jirto dadkan oo zuhaada ah saalixiinta leanna saalixiinta say beenta korkooda carabkooda oo ugu soconaya iyaga naqdi iyo ma yaqaanaan qof hadday arkaan rasuulkaa yiri dhahaya iyagoona rasuulkaa yiri bay dhahayaan waa ka waa iska yeelayaan wax walba taa marka waxay sababaysaa marka in meeshaasi marka iyaga carabkoodu beenta ay ku socoto weliba dadkuna waa ka aqbalayaan leanna dad saalixiina oo wanaag lagu yaqaano ayay u egyihiin walidaalika suyuudii washaruhum suufiyatun buu yihi nacam asnaafta wadaaciinta waxaa ugu xun buu leeyahay dad mutasawifa ah oo dadku ay yacnii wanaag ka aaminsan yihiin oo ayagu markaasi beenta beenta marka carabkoodu ku soconaya ow fardu lcasabiyati ama casabiyadii yacnii xadgudubkeeda ayaa keenayso tacasub baa qofkan aada uga batay ka bacdi almuqalidiina muqalidiinta qaarkood oo kale waa sida ninkii yidhi sayakhruju fii ummatii ummaddayda dhexdeeda waxaa soo baxayo rajulun adaru calaa ummatii min ibliis nin ummaddayda uga dhib badan ibliis yuqaalu lahu moxamed bnu idriis buu yihi nacam oo la yidhaahdo moxamed bnu idriis imaamu shaafici buu ujeeda waa nin xanafi ah baa saa dhahaya nacam oo muqallid ah nacam haddana weliba aad u neceb madaahibta kale markaasu wuxuu leeyahay xadiidkaas beenta ah buu marka samaystay oo uu been abuuray waxaana u keenay waxaa weeyaan tacasubka u keenay qaarkood marka tacasubkaas ayaa keenaya oo u keenaya inay waxaa sameeyaan ama isaga waxaa laga yaabaa madhabtiisa inuu u tacasubayo madhabta waxay noqon kartaa madhab dariiqo oo caqiido ama waxay noqon kartaa mid farac oo fiqhi kuwan laftooda ama khawaarijta ama ama murji-ada ah ama muctasilada ah axaadiid iyaga taageeraysay samaynayaan mararka qaar aa gelayaan ba tacasub dartiis heyrkoodna axaadiid lagu caynayay samaynayaan marka oo ay tacasub dartii ay imaa yacni tacasuban limadhabihim aw tacasuban calaa gayrihim inay u tacasubayaan waayahay aw itibaacu hawan hawa raacitaankeed aw aw itibaacu hawaa bacdi aru'asaa nimanka madaxda ah qaarkood hawadooda raacitaankeeda darteed oo ninkan nin madaxa ayuu hawadiisa ninkan madaxda hawadiisu waxbay rabtaa markaasu intuu u galo ayuu wuxuu leeyahay markaasu wuxuu u samaynayaa xadiid hawadiisa waafaqsan adiga nebigaa ku sheegay nin khayr badanaad tahay sidan baad tahay xadiid been u abuuraya waa dadkan marka madaxda hoos ordo ayaa waxaas ku dhaqmo ayb awil iqraabu ama ka yaabsasho liqasdi اlijtihaar caanbixitaan qasadkiisa darteed iqraab marka waxaa weeyaan ninkan wuxuu rabaa inuu dadka ka yaabiyo masalan axaadiid aynan warinin culimadii rixlada badnayd ayuu isagu samaysanaa xadiid buu intuu ayuu keenayaa sanadu u sameynayaa marka sanadkaas iyo matnigaa marka laysku arko dadku waxay ka fahmayaan war ninkan rixlo badana baa la leeyahay culimadii kale sanad kale waa keeni waayeen xadiidkaa waa ciriiriyey hal sanad keliyay u keeneen isagana sanad kale oo iyagu aynan keenin buu keenay lil iqraab buu arrintaa u sameynaya ayb wa kullu dalika kaagaa dhammaantiisna xaraamun xaraam weeyaan biijmaaci man axad ijmaaciisa yuctadu bihi la tirsado dad ijmaacooda yuctadu bihi la tirsanayo ilaa ana bacda alkaraamiyati karaamiyada qaarkood karaamiya waa firqa nin la yihaahdo moxamed bnu karaam atbaacdiisay ahaayeen wayuqaalu moxamed bnu kiraamna waa la yihahda ayb ninkaa marka waxaa la yidhaahdaa akhada min almadaahibi arda'aha madaahibta wuxuu ka qaatay midda ugu xun wa min alaxaadiidi owhaaha axaadiidtana kuwa ugu daciifsan uu qaatay axaadiidtiina kuwa ugu daciifsan buu qaatay madaahibtiina madaahibta waxaa laga wadaa macnaha aaraa'da caqiidada tii ugu kuwii ugu xumaabuu ayuu aruursaday ayb atbaac badan buu lahaa marka aad bay u jeclaayeen waana ka dambeeyeen ayb ayb karaamiyada qaarkood iyo wa bacda wbacd almutasawifati mutasawifada qaarkood nuqila canhum waxaa laga soo guuriyey xaggooda ibaaxat lwadci wadciga bannaanaanshihiisa xadiid in nebiga lagaga been abuurto inay bannaan tahay fi targiibi watarhiibi targiibka iyo tarhiibka marka dadka la jeclaysiinayo cibaadada ama la necbaysiinayo waxa xun laga cabsi gelinayo wa huwa khaطa'un waana gef min faacilihi ka ahaaday qofka faacilkiisa gef bay ka tahay waa yani arrintaa arrin waa gef ah waay kaas oo nasha-a ka dhashay can jahlin jahli ka dhashay waa gef jahli ka dhashay lianna targiiba watarhiiba min jumlati alaxkaami sharciyati axkaamta sharciyaday ka mid tahay sharciga ilaahayna uma baahna been ayb oo iyagu waxay yidhaahdeen naxnu nakdibu lahu laa calayhi ku been abuuran mayne waa u been abuuranaynaa bay dhaheen warkaasna war xun waay shareecada nebiga uma baahna been in lagu xoojiyo waitafaquu waxay isku raaceen calaa ana tacamud alkadibi been u qasdideeda cala nabiy sala lla l slam nebiga korkii lagaga been abuurto min alkabaa'iri inay ka mid tahay waa isku raaceen kulli culimada kabaa'irta horta inay ka mid tahay waa laysku raacay wa baalaga abuu muxamedin abuu muxamed waa kusii xeel dheeraaday aljuwayniyu abuu muxamed aljuwayni waa waalidu imaami alxarameyn imaam alxarameyn abulmacaali aljuwayni aabihiis waaye ayb min asxaabi lwujuuh ayuuna ka mid ahaa isaga ayb waa kusii talax tegayoo fakafara waa gaalaysiiyey man tacamada alkadiba qofkii been ula qasdo cala nabiy sal l slam nabiga korkiisa gaalaysiintiisuna ma foga baciid maaha warkan oo abuu maxamed aljuwayni lianna tashriic waay ugu yaraan marka adiga aada nebiga adoo og been ka sheegto saasuu yidhi aad tidhaahdo macnaheedu sharci baad dejinayso maaha leanna nebigu warkiisa iyo warka dadka isku mid maaha isaga warkiisu sharci buu noqona xalaal iyo xaaraan baa ku tacalluqayso iimaan iyo kufri baa ku tacalluqaya wax badan baa ku xirnaanaya ma foga marka in sidaa la yidhaahdo walidalika abulfadli alhamdani iyo culimo badan baa iyaga laftooda sidan oo kala qabay watafaquu waxay isku raaceen calaa taxriimi riwaayati lmowduuci mowduuca riwaayadiisa warinti ee mowduuca warintiisa xaaraantinimadeeda xadiidka mowduuca in la wariyaa inay xaaraam tahay ilaa maqruunan isagoo lala lamaaninaya maahane bibayaanihi caddayntiisa markaad wariso waa mowduuc inaad dhahdo ood bayaaniso waayahay isagoo marka lala xiriirinayo bayaankiisa liqowlihi sala allahu calayhi wasalama man xadatha canii qofkii aniga iga sheega bixadiidin xadiid yuraa anahu kadibun loo malagelinaya been inuu yahay fa huwa axadu lkaadibeyni labada beenaalayaal midkood weeyaan akhrajahu muslim marka ma la warin kara xataa ilaa in la caddaynaya maaha walidalika marka mowduucu mowduucaadka culimada qaar kutubay ka alifeen mawsuucada ugu weynna waa mawaa kitaabka uu leeyahay ibnuljawsi ee la yidhaha almowduucaat isaga marka tasaahul ayuu ka qabay xagga mow mowduuc ku-xukumidda tasaahul ayuu ka qabayo mararka qaar axaadiid xoogaa iska daciifa buu ku xukumayaa mowduuc kuwa bal waxaaba jira saxiixa uu ku xukumayo waxaana ka mid a xadiid muslim ku jiro oo uu ku xukumay mowduuc weeyaan uu yidhi yaa ka mid a marka qof hadda ninka daalib cilmiga ka faa'iideysanayo inuu iska fiiriyaa marka iska ogaado ayb oo qof marka wax baxdin karo ayuu ku fiican yahay arday marka aan kutubihii iyo saa u kala garanaynin ama kutub sita iyaba aan soo akhrisanin oo kale ama aan kutubtii cilalka iyo waxya baaritaan aan ilmaam ulahayn hadduu mawduucaadka ka bilaabo waa ku wareerayn ayb waxaa laga yaabaa marka xadiid iska saxiixaba inuu ku sheego halkaas intuu kasoo qaato uu mawduuc iskaga dhejiyo oo suyuudi laftii marka ibnu xajarna kitaab uu qoray oo musnadka alqowl lmusadad fi dabi can ilmusnad suyuudi laftiisana sunanka axaadiidka ku jirta mowduuca uu ku sheegay buu kitaab ka qoray wadaad isagana marka muxadid ah oo hindi ah isagana kitaab alyawaaqiit alcaaliya alyawaaqiit alghaaliya fi lasaniid alcaaliya kitaab layraa buu qoray kutubtan sunanka afarta ah axaadiidta ibnuljawsi iyo jawsaqani iyo iyo ay ku xukumeen waa baatil ama mowduuc ay dhaheen ayuu aada uga hadlaa waana nin markaa kitaab waxaa la yidhaahdaa maxamed yunus aljanfuri ayaa la yidhaahdaa waa si fiican kitaabkiisu marka buxuud fiican buu leeyahay qeyb afar mujalad meelahaas waaye qeyb af urduyu ku qoray qeybna carabiyu ku qoray qeybta carabiga marka aad buu u faa'iido badan yahay nacam waa nin hadda fii qeyd ilxayaa oo nool waayo aada u yaqaano xadiidkan ayb marka mawa suyuudi laftii marka wuxuu yihi wamin gariibi maa taraahu faclamii xadiidun fi saxiixi muslimi waxyaabaa gariibkood ku arkaysa waxaa ka mid uu yihi xadiid muslim ku jira aljawzaqani isaguna wuxuu leeyay kitaabu labaatiil mowduucaad ayuu kaga warramay suyuudi alaali lmasnuuca buu leeyahay showkani alfawaa'id اlmajmuuca ayuu qoray adu meelahaas baa xadiidka mawduuca iyo laga fiirfiiriyaa ayb mabaaxidtii marka mawduucaadka halkaas uga baxay ayb wاlqismu الthaani qeybka labaad min aqsaami اlmarduudi aqsaamta marduudka ka mid ah wahuwa maa yakunu wahuwa maa xadiid weeyaan yakuunu ahaanaya bisababi tuhmati raawi raawiga tuhmadiisa sababteeda ku ahaanayo la tuhmay bilkadibi been lagu tuhmay laba sibaana been loogu tuhmi karaa maxay ahayd labada si qawaacid inuu khilaafsan yahay macluum ah xadiidkan aan waddadiis maan waddo kale lagu kaas waa hal maxaa kale haa isagoo dadka been u sheegayo waxaa in la arko sax kaasuu ahaa marka huwa lmatruuku midkaa xadiidka uu ku jira matruuk ayaa la yidhaha xadiidkiisu matruuk baa la dhahayaa waxaa kaloo matruuq loo isticmaalaa culimada qaar u isticmaalaan almansuuq xadiidka mansuuqa matruuq bay dhahaan ibnu cabdilbar ayaa saa u isticmaalay ayb waayahay wathaaliu kan saddexaadna almunkaru munkar waayo calaa ra'yin calaa ra'yi man qof ra'yigii laa yashtaridu aan shardinaynin fi lmunkari munkarka aan u shardinaynin qeyda almukhaalafati mukhaalafada shardigeeda munkar hadda ka horaan soo ogaanay soo maha mukhaalafaan u shardi jirnay qofka aan mukhaalafo u shardinaynin munkarku isagu markaa yacnii xadiidkan ayuu munkar u yaqaanaa ayb wathaliu marka haliku k kee ahaana haliku muxuu ahaana aw fuxshi halatihi soo maahay ima an yakuna likadibi raawi aw tuhmatihi bidalika aw fuxshi halatihi xadiidka nin uu ku jiro faaxishulhalad ah xadiidka uu ku jiro wuxuu leeyahay marka isaga waxaa lagu magacaabaa wuxuu ku magacaabayaa munkaray ku magacaabayaan culimada aan u shardinin munkarka qeyd almukhaalafa ayb wakada araabicu waalkhaamisu kan afaraad iyo kan shanaadna waa kuula mid faman faxusha faman faxusha qofkau fool xumaaday qalatuhu qaladkiisa qofkau fool xumaaday ow kahurad ama ay badatay haflatuhu hafladiisu badatay ow dahara fisquhu ama fisqigiisu muuqday fa xadiiduhu munkarun xadiidkiisu waa munkar xadiidka uu la gooni noqdaa waa munkar marka uma alwahamu kanaan ku daraynaa uma intaa dabadeed alwahamu galadka alwahamu huwa algalatu wasnan wa macnan agga wasniga ee macnaha wahamun halatun waa wasniga macnaba waa iskaga mid wa huwa alqismu الsaadisu waa qeybka lixaad waay wainamaa ufsixa waa la caddeeyey bihi isaga liطuuli اlfasli kuwii kale wuxuu ku dhahayay wathaniy wathaaliu buu ku dhahayay kani kuma dhihin marka wasaadisu kuma dhihine wuxuu ku yihi uma alwahamu waa kuu caddeeyey sababta kuu sheegayaa waana qismigii lixaadee wainamaa ufsixa bihi waa la caddeeyey isaga waa lacarab carabkaa lagu dhuftay lituuli اlfasli fasalka dheeraantiisa darteed ayb yani waa soo dheeraadayoo isaga meeshii lagu sheegay iyo meeshan uu joogaa wax dheer u kala dhexeeya inuqulica wahmiga haddii la iilaaco oo lala arko ama la ogaado caleyhi korkiisa ay cala lwahmi inuulica haddii xadiidkii la arko calayhi ay cala lwahami waham korkiisa lagu arko bilqaraa-ini qaraa-inna lagu daalacdo qaraa-in baa yacnii daliil una u ah bilqaraa-inina lagu daalacdo qaraa-intii adaalati tusaysay calaa wahami raawiihi xadiidkan raawiga warinaya qaladkiisa tusaysay maxay noqonay marka oo min wasli mursalin mursal xiri waslintii ah aw munqadicin munqadic waslintii ah ow idkhaali xadiidin xadiid dhexgelintii fii xadiidin xadiid kale dhexdii ah ow naxwi dalika ama wixii la mido min alashyaai alqaadixati ashyaada wax dhaawacaysa ah ayb waxyaabahaasaa marka lagu ogaadaa halkan marka wuxuu ku leeyahay ad qeybta saddexaad ow wahamihi wahamku marka waxaa weeyaan haddii owhaamtaasi ama qaladkaasi ayaa la arkay waxaa lagu arkay bilqaraa-ini qaraa-in qaraa-intu maxay noqon kartaa xadiid mursal ahaa ninkan raawiga inuu isagu ku gafay oo uu wasliyey mid munqaica inuu musna yacni wasliyey mutasil uu ka dhigay waxyaabaha nooca xadiid xadiid uu dhexgeliyey iyo waxyaabaha sidaas oo kale ah ogow marka cilada ama qaladka ayb aan wadno wataxsulu macrifatu dalika kaaga garashadiisa way soo xasilaysaa bikahrati tatabuci raacraacitaanka badnaantiisa ayay kusoo xasilaysaa in aad loo raacraaco xadiidka wa jamci turuqi iyo duruqdoo la jamciyo fa haada kani huwa almucallalu mucallal weeyaan kaas marka mucallalku laba arrin baa loo daliishadaa laba dariiq ayaa loo maraa jamcu turuq xadiidkan ciladiisa ma la soo saari kara haddaan duruqdiisa horta la aruurinin ko ta labaad waxay tahay riwaayaadkaas qaraa-inta ku yacni ku xiriirsan ayb maxtufa bitilka riwaayaati min qaraa-in riwaayaadkaas waxa lagu hareereeyey oo qaraa-in ah qaraa-intu marka waxay noqon kartaa idiraab tafarud ikhtilaaf beyna raawi iyo waxyaaba noocaas oo kale a markii duruqda la jamciyo waxaa la helayaa qaraa-in qaraa-intaas marka waxay kugu hanuuninaysaa ciladii inaad garato cali bnu lmadini oo imaamu sancati ah ayaa wuxuu yidhi albaabu idaa lam tujmac duruquhu lam yatabayan khata'uhu baabka haddaan duruqdiisa la aruurinin khadiisu macdaanahay lama garan karo waa in marka duruqdiisa la jamciyaa xadiidka waa loo abtirinayaa marka meel walba uu kusoo aroori karo waa in laga keenaa see ku ogaanay marka xadiidka meelaha uu ku jiro o dhan waxaad ku ogaanaysaa inaad daba socoto daa'iman wa abaddan kutubul atraaf inaad daba socoto haddii aadan kutubul atraaf haynin wax kuu xasilaaya ma leh kutubul atraaf maalan xadiidkan inta meel oo kutubu sita uga soo arooray tuxfatul ashraafka ka raadso ayb xadiidku kutubu sita keliya kuma jira meelo kaleu ku jiri karaa isaga mizi kutubu sita bis lou kuu sheegaa bis meelaha uu uga jiro waxaad aadaysaa ka bacdi itxaafu lmahara masaaniid badan ayuu markaa masaaniid fara badan xadiidka haddii uu masaaniiddaa ku jiro meelahu uga jiro kuu sheega itxaafu lmaharaha ibnu xajara iskale masaaniid sideed ah ama toban waxaa kaloo isagana jiro itxaafu lkhiyara itxaafu lkhiyarati almahara isna waxaa iska leh alxaafid albuusiri ayaa iska leh saaxibu misbaax azajaaja isagana xadiidka meelaha uu ku yimi musnad isxaaq musnad kada musnad waxbuu kuu sheegaya wixii sidaas oo kale ahna markaad kutubahaas ka akrisa aad ka raadiso xadiidka iyagu waa tusmo waay waa fahaaris wuxuu ku leeyahy musnadka meeshaas uga soo arooray intaasoo meel musnad isxaaq meeshaas uga soo arooray macaajimta dabaraani meeshaas uga jiraa kan hebel meeshaas uga jiraa wixii markaad soo hesho kutubtii aad markaas markaad kutubtii aadaad heli kartaa marka duruqdii waa waad fiirinaysaa markaad duruqdii isgarab dhigto yaad ogaanaysaa raawi inuu gafsan yahay iyo in kale ayb ninkaan ba aqoonin marka kutubahaasba ka waran doctor fi lxadiid waaye maba yaqaanaba kitaabadaas xadiidkiiyo doctor doctorow ku qaatay maxay tahay uu leeyahy kitaabadaas maxay tahay ardada laftooda xalqada say ugu jiraan waxaa fiican waxyaabahaas in la fainay in la fahamsiiyo yani ardayga dakiga waxaa laga yaabaa in yacni khilaala laba muxaadaro ama saddex muxaadaro oo si fiican loo soo diyaariyey haddii lagu lagu dul akriyay inuu waxaas aada u fahmayo markuu aada u garto ama uu u fahmana waxaa laga yaabaa inuu marka malakadiisa iyo nahamkiisa iyo dadaalkiisa inuu gaarsiiyo wax badan inuu faa-iido keeno marka xalaqaadkeenna mashaakilka iyadana haysta waxay tahay baxdiga iyo kuma fiicna in laysla wada helaa fiican marka mucalalkii labadaas ayaa lagu gartaa marka altafarudu walidiraabu walikhtilaafu bayna aruwaati والqرينة التي احتفت والqرينة التي احتفت بالرواaية waxyaabahaas oo dhan واlatي تdل عlى الخطأ laysat جaميiعا dhammaantood marka bcilo ma ah kulligeed marka yani cilo ma ah bcilatin wainamaa hiya daliil calىa wuquuci cilatin fi اlxadiid xadiidku in cilo ku dhacday ku tusayaan intaas oo dhan ziyaadada idraajka qalbiga dhammaantood waa anwaacun min anwaaci alcilal almucallal maq yacni maqlu qalbiga iyo idraajka iyo ziyaadadu cilalkay soo hosgelayaan leanna lama garan karo ilaa duruqda la la araruuriyo tasxiifka iyo taxriifka iyo alriwaaya bilmacnaa iyo kulluhaa min asbaabi alcilati waa iyagu tasxiifka iyo taxriifka iyo alriwaaya bilmacnaa waa asbaabta cilalka keento ayb marka cilalku marka daraasa iyo waxbayba waxaana cilalka daraasadeeda asal u ah ruwaadda dadka oo yacni mukiriinta oo iyaga ama sanadka uu ku dul wareego iyagaasay badanaa axaadiidtu waxay ku dul wareegtaa raggaas aad mukiriinta u ah dadkaa marka mukiriinta oo ah ardaydooda waa inaa kala taqaano dabaqaadka ay kala leeyihiin maalan zuhri oo kale xadiidta waa isugu timaadaa zuhri arday badan buu leeyahay ardaydii baa dabaqaad loo kala saaraa adabaqa alulaa adabaqa ahaaniya haalida raabica khaamisa markaasaa lagu leeyahay dabaqada koowaad iyo labaad waa dadka bukhaari oo kale uu ka wariyo dabaqada saddexaad afaraad muslimaa la gooni noqdo shanaad lixaad toddobaad waa ducafo hadhow marka haddii xadiid zuhri khilaaf uu ka yimaado ama cilla ay ku timaado maxaa ku garan kartaa waxaad ku garanay inaad ardayda ardadiisa say isu khilaafeen iyo say isu waafaqeen inaad fiiriso adu waxyaabahaasna marka sharxu cilali tirmidiga aada u qoro wa taxsulu marka wuxuu mucallal baa kaa leeraa wahuwa mucallalkuna min aqmadi anwaaci culuumi اlxadiidi culuumulxadiidka anwaacdiisa midka ugu qarsoonaan badan waay waa daqiha ugu daqiiqsan walaa yaquumu bihi ma istaagayo isaga uma istaago mucallalka ilaa man qof unbaa u istaagayo un rasaqahu llahu tacaala alla uu ku arsuqay fahman haaqiban fahmi aad uga dhexbaxayo wa xifdan waasican iyo xifdi waasaca wa macrifatan taamatan iyo macrifo dhammaystiran bimaraatibi ruwaati ruwaadda maraatibtooda waa midaan hadda sheegaayey maraatibu ruwaa qofka macrifo aad taam u ah inuu leeyahay wa malakatan iyo malako malakada oo qawiyatan xoog badan bilasaniidi walmutuuni oo uu leeyahay asaniidiiy mutuunta walihaada saa darteed lam yatakalam ma hadlin fiihi mucallalka kama hadlin ila alqaliilu wax yar unbaa ka hadleenoo min ahli hada shani shanigan xadiidka dadkiisa ah ka cali bni اlmadiniy waaxmed bni xambal wاlbukhaariyi wayacquuba bni shaybata waabi xaatim waabi zurcata wadaara qutnay waqad taqsuru inay ka gaabataa la arkaa cibaarat lmucallili midka wax cilaynaya cibaaradiisu can iqaamati اlxujati xujo soo oogideeda haddii la yidhaha waxaan maxaa u daliila aada ku cilaysa xadiidkan ma keeni karo mararka qaar ayb waqad taqsuru inay gaabato ayaa la arkaa cibaarat lmucallili midka mucallilka wax cilaynaya cibaaradiisa can iqaamati اlxujati xujadii soo oogideeda inay ka gaabato calaa dacwaahu waxa uu sheeganayo inuu xujo u keeno wadalika ka sayrafiya oo kale xaal uu la mid yahay sayrafi isagoo la mida waay kan wax sarifayo fii naqdi danaaniiri fii naqdi dinaari wadirhami dinaarka iyo dirhamka naqdintiisa nin muddo dheer sarif la soo ahaa afartan sano konton sano lacagahan doolarka ku dhex jiray haddii aada u keento dollar faalsa asaanba u qabanayaa waa fiirinayaa iga qaadi u ku leeya waxaan faalsa waayo daliil ii keen haddaad tiraa inuu faalsa yahay maxaa u daliila ma sheegi karo waxa uu sheegayaan ogow waa run muxuu ku garanaa yacnii khibradou ku garanaa khibrada ninkan xadiidka muddo dheer ku jirayna nebiga warkiisa iyo warka keyrkiis buu kala garanaa markaasuu kala soocaya soo ma garan marka xujo keen haddii la dhaho waxaa laga yaaba inuusan keeni karin hada akiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed